sadiiq maxamed cali oo ah wiil dhallinyaro ah ayaa maanta magaalada gaarisa kusoo bandhigay buug uu ku qoray luuqadda afka soomaaliga bulsho u badneed dhallinyaro ayaa kasoo qaybgalay furitaanka maanta ee buuggan buuggan oo ugu magacdaray burburi gaajada ayuu sheegay in qoritaankiisa uu soo bilaabay sanadkii labada kun iyo labaatankii isagoona warbaahinta istaa faahfaahin ka siiyey dadka maanta kasoo qaybgalay dahfurka bugan qoristiisa waxaan bilaabay labada kun iyo labaatanka bishii tobanaad waxaana soo gabagabeeyey labada kun labaatan iyo labada bisha koowaad janwari kan waxaa ka dhacay bandhig aada u qurux badan oo bandhig buugeeda buugaas aniga qora-aan ka ahaa waqti in mudday uu qaadatay buugaas inaan qoro alxamdulillah waxaana lii soo dhaweeyey bandhig aada u qurux badan buu ahaa bulsho aada u qiimo badan baa kasoo qayb gashay hadday noqoto siyaasiyiin culumo dhalinyaro iyo bulshabo aad baad umahadsantihiin bandhigan iyo bandhigyo xigaba insha allah waa rajeynaya middaas ay dhacaan marka buugan waxa uu ka hadlayaa qaaradda afrika gaar ahaan ciwaankiisuna waa burburi gaajada halkudhiga buugan waxaa waaye fikirka wanaagsan xalraadinta iyo falalka wanaagsan wuxuuna ku kuban yahay toban cutub cutub walbana waxaan ku xusayaa taariikh tusaale iyo qisooyin insha allah waxaan rajeynayaa cidda buugaasi hesho inay wuxuuna ka faa'iido doonto insha allahu tacaala sadiiq maxamed cali ayaa dhanka kale fariin u diray da'yarta dhalinyaradu waxaan baaq u jeedinayaa wax walbay noqotaba isku da inaad bulshada waxun kusoo kordhin karto waxay doontana ha noqoto wax yar ha noqoto wax weyn ha noqdo waxaas adaa mar bulshada kusoo kordhinayso bulshada wax badan buu u tari doonaa isdhiiri oo noqo qof holkar leh oo waxqabad leh oo aqoon leh bulshadiisana ku taro qaar ka mid a dadkii kasoo qaybgalay soo bandhigidda buuggan ayaa iyaguna goobtaasi ka hadlay iyagoona bogaadiyey sadiiq soo qaybgalay meeshan munaasabad aad u qurxoon oo walaalkay sadiiq uu soo bandhigay waan ku faraxsanahay inuu maaragtay una baraarujiyo maaragtay uuna tuso waxqabadka iyo samirka ay leedahay qoraalka iyo waxqabadkeeda wuxuuna tusay inaanu annaga wax qaban karno dhallinyar ahaan oo iskaanu isu isu kobcin karno maskaxdaana aan dhisi karno maasha allah buuggan waan gadan rabaa insha allah dhalinyarada waxaan ku boorinyahay inay gataan insha allahu tacaala waxaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro hala gato hana la isku dayo in la isku dayo in manaha dhalinyaro wanaagsan oo wax qoraal oo wax samayn karta inaad noqotaan insha allah wallaahi maasha allah waa arrin fiican oo arrin lagu farxa waaye waa arrin maasha allah waqtigeena waxa la dhihi jiray maalin walba aan ku farxayno asagana maanta wuxuu noo noqday maxa la dhihi jiray hogaamiye wanaagsan kulankan aad baan ugu faraxsanahay walaalka sadiiq maxamed cali oo buugga uu soo bandhigay burburigaagada marka waxaan kugu mahad celinaynaa amaan ku sii dhiirigelinaynaa maadaama aad hawadaada ama niyadaada adiga aana siisoo noogu soo bandhigtay sii wad oo sii dadaal gacanbab gacanunbay geysaa kaftaba ha ku goynina kurtoonka lagaama qaadee sabab baa lagu siin doonaa insha allah noloshan way kuga hagaagi doontaa mar unbaa noloshaada ginac ka geyni doontaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa wiilka yar oo fikirkiisa ku dhilasa inuu soo qoro buugan oo ku saabsan burburi gaajada gaajadaasoo intaasoo nooc u kala bixayso waxaan halkan ka leeyahay dhallinyaro badan ayagana fikirka qaban way jiraan inay soo baxaan ayagana ay soo dhiibtaan fikirkooda sida walaalkeen isku soo bixiya ayagana isku soo bixiyaan walaalkayga marna saaxiibkayga ah oo meel fog aan iskala imaanay runaantii ani asaga meel fog baan iskala imaanay isku dugsiaan soo marnay isku iskuulaan soo marnay headboy baan usoo noqday marka nin meel fog aan iskala imaanay weeyaan laakiin fikraddan ku dhalatay oo inuu buuga qoro waa fikradda markaan markii aniga aan maqlay oo aad iyo aad aan ula tacajab wallahi meel fog baan ooga imaaday marka markuu dhahayna buugan qoray sawirkii aan arkay waan rumaysan waay yani yaradiisa iyo fikradda ula imaaday waa wax aan yani isku dhigayn maasha allah si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay oo buug lagu qoro luuqadda afka soomaaliga uuna qoro wiil ka soo jeeda ismaamulkan gaarisa lagu soo bandhigo magaalada gaarisa bishaar axmed daqane warbaahinta star gaarisa